waxaan xafiiska xiraarinta guud ee dowladda puntland ku qabanaynaa shir saxaafadeed ujeedkiisu uu yahay sida ku cad qoraalka rifarkiisu yahay ama tixraaciisu yahay wa slash wa m slash d b l slash todoba boqol iyo toban lana qoray labadii kun afariyo labaatankii juun labadii kun iyo sideed iyo toban ujeedadiisuna ahayd war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda maaliyadda sidoo kale qoraal ka soo baxay isla wasaaradda maaliyadda tixraaciisu yahay wa slash wa ma slash d b l toddoba boqol iyo shan labada kun iyo sideed iyo tobankii lana qoray shan iyo labaatankii ujeedadeedu ahayd soo gudbin dacwad ladi ku ah barkhadle aadan muuse ina xawo cabdulaahi cali ku dhashay degan gaalkacyo ahaana xisaabiyihii hore ee wasaaradda maaliyadda sidoo kale anoo tix raacaya qoraal ka soo baxay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug lana qoray shan iyo labaatankii bishii lixaad labadi kun iyo sideed iyo tobankaas kaasoo ujeedadiisu ahayd soo qabasho eedeysane barkhadle aadan muuse taasoo ku eedeysan luusansho hanti dowladeed haddaba qoraaladaas kadib xafiiska xeraarinta marka uu soo gaaray waxaa maqaal nagu ah ama aan xogta hay-adaha sirdoonka ayna soo gaarsiiyeen in eedeysanahaasi uu dalka ka baxsaday sida awgeed waxaanu hay-adaha amniga ee dowladda heer amniga ee dowladda federaalka hay-adaha amniga ee maamul goboleedyada dalka u soo gudbinaynaa in ninka sawirkiisu uu halkan ku cadyahay ama halkan warqadda uu ku yaallo ciddii aragta ay usoo gacangeliso dowladda puntland ninkaasu waa eedaysane hanti tiro badan oo shacabka iyo ciidanka iyo shaqaalaha gobolka mudug loogu talagalay ayuu si sharci daraa ugala baxay maxaanku yidhaahdaa ugala baxay khasnada dowladda sidaa awgeed waxaanu ka codsanaynaa dhammaan hay-adaha amniga ee heerheer federaal iyo hay-adaha amniga ee heer maamul goboleed iyo dadweynaha soomaaliyeed ee jecel cadaaladda iyo sharafta ummadda soomaaliyeed in mas-uulka halkaa ku sawiran oo u ahaa xoghayihii ama xisaabiyihii wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug kaasoo lagu eedeynayo inuu hanti aada u tiro badan ka dhacay oo weliba ahayd mushaharooyinkii shaqaalaha dowladda ee gobolka mudug ka howlgala ha noqoto ciidan ama ha noqoto maxaanku yihahdaa shaqaalaha caadiga gobolka mudug in ninkaasuu si maxaanku yihahdaa aan sharci ahayn ugala baxay kabacdina uu fakaday sidaa awgeed cid kasta oo aragta oo maqasha meelu joogo waxaa dowladda puntland anoo magaceeda ku hadlaya ka codsanaynaa in ay sharciga gacanta usoo geliyaan ninka magaciisa waxaa la yidhaahdaa barkhadle magaciisa waxaa la yidhahda haddaan ku xesho barkhadle aadan muuse iina xaawo cabdulaahi cali u dhashay gaalkacyo deganaana gaalkacyo